waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali xasan magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya ayaa gelinkii hore ee maalintii shalay ahayd waxaa markaasi ka dhacay mudaaharaad ama isoobax markaasi kooxo tiro markaasi dad ay isugu soo baxeen kuwaasi oo markaasi sida la sheegay hogaaminayeen ehelada askar markaasi la dilay kadib markii shaqaaqo maalin ka hore ka dhacday wadooyin markaa gala madaxtooyada dalka soomaaliya oo marka halka ay ku dhinteen layo dad marka ama ciidamo gaaraya layo afar ruux oo marka ka tirsan kuwa nabadsugida nisa markii ay isku dhaceen sida la sheegay ciidamada military oo marka iyagu ilaalo ka hayay agaarka ama albaabka laga galo madaxtooyada villa soomaaliya ehelada markaasi askartii la dilay ayaa waxaa markaa la sheegay inay iyagu marka ama shalay ahaayeen kuwa aada u caraysan oo iyagu isugu soo baxay wadada makal mukarama ilaa iyo hotelka layirahdo dayax kuwaasi oo marka iyagu diiday in xitaa marka wadada ay gawaarida marka isticmaalaan halkaana marka rabshado iyo qayladhaan iyagu markaa ka sameeyey oo markii dambe waxaa markaa ku baxay ciidamo oo ay markaa xitaa ay faraha markaa isla iskula tegi gaareen si kastaba arrinta markii dambe way qabuulay oo markaas waa lala hadlay waxaana ay dadku markaasi ama isoobaxa markaas sameeyey ay ka cabanayeen in cadaalada la horkeeno oo markaasi wax rasmi laga qabto oo markaa la dilo siday marka ay sheegayeen dadkii ka dambeeyey ama falkii markaa lagu dilay ilaa saddex markaasi ilaa afar ruux oo markaa ku jiray taliya hore oo heedda nabadsugida isagoo markaasi madax uga ahaa gaar ahaan gobolka banaadir oo markaa lagu magacaabayay ciise jiijiile kaasi oo isagu markaa ahaa sarkaalkii watay saddexda markaa ruux ee kale ee ciidamada markaasi nis halkaa markaa lagu dilay agaarka tiyaatarka ee magaalada muqdisho markii dambe waxaa loo sheegay in arrinta markaa la xalilayo oo arrinta markaa lagu jiro aan sinaba markaa looga hari doonin sidaa darteeda markii dambe way isaga dhaqaaqeen halkii markaasi isgoyska gabka ilaa iyo sayidka ay markaa dhoobnaayeen waa gartay marka shaqaaqadan markii ay dhacday ma la yaqaanaa sababta iyo waxa keenay taliyaasha dhanka ciidamada gaar ahaan agaasimaha ama taliyaha nabadsugida ee ciidamada dowladda soomaaliya ninka markaa lagu magacaabo sanbaloshe oo isagu markaa sirjira ay qabtay habeenkii markaasi ama maalintaadacday habeenkeedii ayaa waxa uu markaa sheegay in uu aada markaa uga xun yahay waxyaabaha markaasi dhacay ama falka markaa dhacay uu sheegay in waa mid markaasi kamal ku yimid oo aan ahayn mid markaasi ciidamadu ay si aada markaa isu fara saareen oo wax markaasi la sugayay aanay ahayn in ciidamo kawada tirsan ee dowladda soomaaliya ay markaa ku dagaalamaan islamarkaana ay dil markaa isu geystaan isagoo sheegay in dhammaanba ciidamadu ay yihiin kuwo markaasi hal hadaf markaa shaqeynaya waxaana taliya sanbululshe oo shilka julayd markaa isagu tacsi uga diray dadka markaa geeriyooday ama askarta geeriyootay uu sheegay in howlaha markaasi xasilinta caasimada ay caadi kusoo laabanayaan caadina markaasi hawsha markaa u soconayso waxaana dhanka kale shirkiisa julayd aada markaa ugu weeraray xildhibaano iyagu markaa ka tirsan dowladda soomaaliya oo iyagu baraha bulshada markaa aada ugu dhaliilayay ama markaa muujin xitaa sawirka mid kamid a saraakiisha markaa la dilay iyagu markaa soo dhigay oo uu sheegay in wax lala yaabo marka ay tahay in xildhibaan markaa xasaanad isagu sheeganaya in uu u dhaqmo sida shacabka oo kale islamarkaana askartii markaa la dilay oo u dhimanayay sida marka uu yiri dhiigga shacabka soomaaliyeed in uu markaa dhigo bejadka markaas ama social media taasoo uu sheegay in wax la aqbali karo marka aanay ahayn shirka jilaaid agaasimaha nabadsugida cabdullahi maxamed cali sanbulolshe waxa uu markaa si kulul uga hadlayay arrintani iyo dhaqdhaq ama sida markaasi jawaabta ay uga falceliyeen qaar ka tirsan xildhibaanada soomaaliya oo sheegay inay iyagu dowladda ka mid yihiin iyaguna ay markaa ku dhaqaaqayaan wax marka aan loo baahnayn si kastaba taliyaha markaasi ama ninka la dilay sida weyn markaa dadweyne isugu soo baxeen ayaa isagu ahaa taliya hore oo markaa ka tirsanaa ciidamada nisa ama nabsugida soomaaliya ee nisa oo jiri jira markaa lagu magacaabayay taasoo markii dambe heladiisu ay ilaa imika markaasi ay ka sugayaan jawaab dowladda waxaana jirta dhanka kale xasan in dowladda soomaaliya ay tallaabo markaa u qaaday arrintan oo dowladdu marka ay sheegtay in la xiray oo xabsiga markaa loo taxaabay dhammaanba dadkii ku lugta lahaa arrintan meelihii fariisimaha markaa u ahaa ee agaarka markaasi madaxtooyadana markaa la dhigay ciidamo kale oo aad markaa u fara badan islamarkaana iyagii tiro marka aad u fara badan oo ciidamada ku lugta lahaa arrintani iyo sidoo kaleba saraakiisha markaa hogaaminaysa la sheegay in xabsiga markaa iminkay ku jiraan baaritaana markaas lagu hayo sida sidoo kale markaa uu sheegay wasiirka amniga dowladda soomaaliya oo isla markaa shir jaa qabtay waa gartay madaxda dowladdu ma ka hadleen arrintan maxayse ka dheen hadday ka hadleen madaxweynaha soomaaliya ayaa arrintan sidoo kale markii ay dhacday isagoo waxa uu shir markaasi deg dega isugu yeeray shirkaasi oo markaa loogu yeeray shirka ama guddiga amniga ayuu markaa u yeertay ay ku jiraan taliyaasha ciidamada iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan dowladda iyo wasiir ku-xigeeno oo marka uu kamid yahay wasiir ku-xigeenka gaashaandhiga wasiirka cadaaladda wasiirada maaliyaasha taliyaasha booliska nabasugidda taliya ku-xigeenka militariga iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa iyagu markii arrintu ay dhacday habeenkii markaasi madaxweynuhu isugu yeeray shir deg dega iyadoona marka markaasi laga wada hadlay sida marka arrintu ay ku timid iyo waxa markaa laga yeelayo khasaaraha ciidamada dowladda ka wada tirsan markaa soo kala gaaray iyo arrintan oo markaa noqotay mid hadalhaynteedu aad markaa u badlay sida loo qaboojin karo ay dowladda markaa uga farcelin karto waxaana markaasi tallaabooyinka la qaaday ee kamid ah xasan in la xiray sidaan kuu sheegay ciidamadii markaasi ka qayb qaatay isku dhacyadii markaasi ka dhacay muqdisho kuwaasoo markaa lagu bedelay ciidamo cusub islamarkaana ee la bilaabay iminka sida dowladdu markaa ay sheegtay baaritaan islamarkaana sida sharciga uu qaba ay sheegeen taliyaasha ciidamada iyo madaxweynuhuba in markaasi aan laga hari doonin oo waxa markaasi falkan ka dambeeyey ugu dambeyn markaa la ogaan doono oo markaa sida sharcigu uu yahayna la waafajin doono sida markaasi ay sheegeen taliyaasha ciidamada iyo sidoo kaleba wasiirka amniga soomaaliya
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali